aan ku bilowna golaha gurtida ee somalilan ayaa maanta muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa u kordhiyey muddo laba sana ah halka ay iyaguna korsadeen muddo shan sana ah geesta kale xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa u sheegay v o a inay ka tashanayaan arrintan dibna ay kasoo sheegi doonaan mowqifkooda warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryaha v o eda qadar maxamed cakule fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan oo guddoominaya guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan ayaa waxaa ka soo qayb galay afar iyo toddobaatan xildhibaan sida uu sheegay guddoomiye saleebaan waxaana ah guddoomiyaha golaha guurtidu uu ku wargeliyey mudanayaasha saaka fadhigan ka soo xaadiray in laba arrimood ay golaha hor yaalaan kuwaasi oo kale ah muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo dhammaad ah islamarkaana la kordhinayo iyo sidoo kale muddaxileedka golaha guurtida oo iyadana la kordhinayo maadaama ay dhammaad yihiin sida uu sheegay guddoomiye saleebaan cod la geliyey oo gacanta ayaa la sheegay natiijada hawsha maanta inoo taal iyo waxaanu ka yeelay hawsha inoo taalna waxa weeye muddo xileedkii madaxweynaha oo dhammaaday in markaa muddo xileed la kordhiyo laba golaha guurtida isna muddo xileedkiisii wuu dhammaanayaa waxyar baa ka hadhay inay gudiyadana madaxweynihuu soo qoray codsigii kordhintee labadaba way gudiyadana waynuu codaynay waayahay sidaa u kala horreeyaanna waynuu kala horrey waxaana guddoomiyaha guurtida uu sheegay in muddo kordhinta labada sannadood ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan muse bixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici loo kordhiyey ay u codeeyeen islamarkaana oggolaadeen laba iyo toddobaatan xildhibaan hal mudane uu diiday guddoomiyuhuna aanu codayn sidoo kale muddo kordhinta golaha guurtida somalilan ay laftooda isu sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida cod gacantaaga uu guddoomiyuhu geliyey iyadana waxaa u codeeyey oo oggolaaday koob iyo toddobaatan xildhibaan laba mudane ayaa diiday guddoomiyuna muu codayn sida uu sheegay saleebaan maxamuud aadan xildhibaan oday xaaji cabdi xuseen ayaa u sheegay warbaahinta in sifo sharciya ay u mareen muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sifo sharciya ayaa loo maray ee layskama kordhin mudaxileedka madaxweynaha xeer dastuuriya baa kordhiya duruufahu ka mid yihiin geesta kale xildhibaanna cumar nuur waa xildhibaanka keliya ee diiday muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo sameeyey waxaa warbaahinta u sheegay in sababta uu diiday ay tahay iyada oo aan wax wada tashiya laga yeelan arrintan sida uu sheegay
waxaan diiday talala'aanta aan laga wada tashan ayaan diiday xeer saak arrin maanta lagula yimi oo maanta lagaa dhammaystay meesha ma taala way dhici jirtay weligeed kororsiimo madaxweyne oo la sameeya mid guurti oo la sameeya mid wakiillo oo la sameeya weligeed way dhici jirtay laakiin mid tashile bay ahayd oo waxa laysla gartay lagu dhawaaqo oo lala yimaado halkan midaan dunidaba iyo dalkaba lagala tashan baa naloola yimi aniga waa ila noqon weyday inaan waxaa ansaxay ansixiyo anugu gacantaydu intaasi kadib ayaan la xidhiidhay xisbiyada mucaaridka ee somalilan waxaana guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ucinjine faysal cali waraabe uu ii sheegay in labada xisbi mucaarid ee wadani iyo uciid ay wadatashi arrintaasi ka leeyihiin islamarkaana wadatashigaasi iyo shirarkoodu ay sii soconayaan tan iyo caawa waxaana uu si kooban u sheegay in go'aankooda rasmiga ah ay berrito soo saari doonaan balse haatan si kooban waxa uga jawaabay aragtidooda la xidhiidha muddo kordhinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha guurtida bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye waxaan maanta dhacay ma odhan karno waa waa go-aamaan dhacay ka soo baxay institutionis ah sharci ku nooloo sharci ku shaqaynaya waa fidmo somalilan lagu soo tuuray fidmo waa fidmo ilaahayna waxaan ka ba ilahay subxana wataala inaga inaga fidmada inaga inaga inaga inooga sahlaa marka labada xusbi ilaa hadda waxaan waaga ka soo baxnay shir shirkii ilaa caawan noo soconayaa insha allahu tacaala brito ayaanu ku heshiinay inaanu fidmadaas go-aamadan ka qaadanno aan taladeeda badsanno haddaa la yidhaha inaan adduunka la wadaagno iyo shacabka reer somalilan baa daalaynaa muddo kordhinta golaha guurta ee somalilan ay u sameeyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ah muddo laba sano ah ayaa ku soo beegmaysa wakhti ay weli jiraan kala duwanaansho xagga aaraahda siyaasadeeda oo la xidhiidha xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo xisbiyada mucaaridka waddan iyo ucid taasoo la xidhiidhay qabashada doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale ta ururada waxaana sida laga warqabo guddiga doorashooyinka ee somalilan ay hore u soo gudbiyeen in muddo sagaal bilooda ay doorashada madaxtooyada ku qaban karaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa